soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada kulan wacan dhegaystayaal soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliya bodcast xalqaddanina waa xalqaddii ugu dambaysay siisonka labaad xalqaddii saddex-iyo tobnaad waxaan rajaynayaa maalinkaagu inuu kuu fiican yahay subaxdaadu ay ku wanaagsan tahay habeenkaagu uu nabadqabkuu yahay jawiguna uu ku degan yahay labada kun iyo labaiyo labaatankaa bilaabatay waxaynu ku jirnaa bishii koowaad ee sannadkan wuxuu ahaa sannadkii lasoo dhaafay mid aad u xiiso badan aniga markay imaato dhinacayga waxaan rajaynayaa kaaguna inuu sidaasoo kale ahaa xalqaddan saddex-iyo tobnaad waxaan rabaa inaan dib ugu fiirino sanadkii lasoo dhaafay iyo qorshayaasha aad leedahay sanadkan guud ahaan nolosha aad ka leedahay iyo waxyaabihii aan bartay sanadkii lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay aniga wuxuu ii ahaa sanad aad u xiiso badan sanadaan waxyaabo badan bartay qorshihii horta waxaan idiin sheegayaa lahaa labadii kun iyo labaatankii dhammaadkeedii waxaan lahaa qorsho ah in aan rabo inaan la wadaago labaxaniyoodlayaasha fikradahayga iyo barnaamijyo aan ka sameeyo oo ku hareeraysan nolosha ragga iyo waxyaabaha aynu wajahno iyo waxyaabaha la midka waxyaabihii ugu waaweynaa ee iga celinayey ama iga hortaagnaana waxay ahayd niyow balsug weli lama gaadhin waxaa waaye baadhis sameey talows dadku siday u arki doonaan maxaa la dhihi jiray aniga anigoo dhan waxaan ahaa micnaha waxaa igu jiray iska shaki hoose a igu jiray oo ah okay talow sax ma tahay inaad la sheergarayso informationkan baadhis badan baan sameeyey maaragtay barnaamijyada noocaana inay cid kale samayso cid kale waan ka waayay internetka waadna ka fiirin kartaan idinku inay jirto podcast ama maxaa la dhihi jiray tiktok channel ama youtube channel keliya ka hadla arrimaha ragga ama arrimaha labaxaniyoodlayaasha iyo waxyaabaha raggu si maalinla ah ay maaragtay wajahayaan waxyaaba badan baynu wajahnaa rag ahaan laakiin dhaqankeennu sida uu u sataabgaraysan yahay ama uu u samaysan yahay baa waxay tahay yay raggu hadlin yaan la hadlin maxaa la dhihi jiray ha loo noolaadaa sidii kun sagaal boqol iyo labaatankii you know iyo dhallinyaradaiyo iska aamusan laakiin gudaha iyo offline-ka markaad la sheekaysato ragga waxyaaba badan baan maqlaysaa waxyaaba badan baad maaragtay ay kula wadaagayaan mar kasta markaan nin dhallinyaraha la sheekaysto weydiiyo noloshooda weydiiyo sida maaragtay xaaladdu ay tahay weydiiyo waxyaabaha socdaa sheekooyinka maaragtay labaxaniyoodlayaasha kale ku dhacay aad bay kaaga yaabinaysaa aad bay kaaga yaabinaysaa idinkuna dee markhaati baad ka tihiino waad fahansantihiin offline-ka raggu sheekooyinkay ku wada sheergareeyaan iyo waxyaabaha maaragtay noloshooda ka dhex socda marka waxaan dhahay maadaama waxaanoo sheekooyina maalin kasta aan maqlayo ka waran haddii aan sameeyo platform wacyigelin iyo baraarujin iyo waxbarasho ah oo ragga ah waayo ool sheekooyinkan iyo ool waxyaabaha nolosheenna ka dhacaya ama dhammaan waxyaabaha nolosheenna ka dhacaya offline unbay ku kooban yihiin you know waxaad arkaysaa nin gabadh lagu khalday kadibna gabadhii ay bikre noqon weyday waa aamusay nin soddon kunoo dollaroo lacaga ka khasaarto naagi dhacday waa aamusan yahay maadaama dadku ay si kale maaragtay u arkayaan iyo waxyaaba noocaasa marka waxyaabahaas markaan arkay maaragtay markay imaato offline-ka iyo raggu siday waxyaaba badan maaragtay wixii internetka ka baxsan micnaha ay ugu sheergaraynayaan sheekooyinkoodana wadaagayaan dhalinyaradii raggii waaweynaa khaladaadkay sameeyeen waxyaabo badanoo noloshoodii ka dhex socda hadday ahaan lahayd dhinacii shukaansiga iyo naagaha hadday ahaan lahayd shaqooyinkii hadday ahaan lahayd khaladaadka nolosha ay maalin kasta samaynayaan marka sanadkii labadii kun iyo labaatankii ba waxaan go'aansaday waxaan dhahay okay platform baan samaynayaa podcast ah weliba podcastiga soomaalidu waxay saa u yaqaanaan ma aha okay Een, haddaad fiiriso waxaan u malaynayaa laba podcast miya ama saddex podcast baaba internetka oo dhan ku jira oo soomaaliya oo weliba iyaga laftarkooduna si joogta ah aan barnaamijyo u samayninoo hayaacda marka hadlaya heesaha marka hadlaya maxaa la dhihi jiray eh, gabayada marka hadlaya naagaha you know, laakiin podcastigu sida u sataabgaraysan tahay baa waxay tahay ama podcastiga adduunyada podcastigu say u shaqaysa waxaa waaye haddii aad jeceshahay inaad ka hadasho tiifiyada tiifiyada le ka hadle haddii aad jeceshahay inaad ka hadasho miisiga keliya miisiga keliya ka hadlaysaa micnaha waxaa waaye waa meel kooban waaye oo qof kasta uu ka hadli karayo waxa uu isagu rabo wax too much general ma aha oo maaragtay guud ahaan oo la- wax maaragtay sida hadda tiifiyada oo kale waad aragteen tiifiyada wax kastaa looga hadlaa barnaamij dhaqana barnaamij ciyaalka barnaamijkan ah podcastiga waxaa waaye waa barnaamij ciyaal bes baad iska samaysanaysaa ciyaalunbaad u sheekaynaysaa waxaad samaysanaysaa barnaamij ragga ah raggaad la hadlaysaa naagaha naagahay la hadlayaan Een, haddii aad eh, kofee samaysid oo aad eh, barista camal aad tahay ama raggan kofeega hagaajiya kofee dadka kofeega hagaajiya ama kofeega jecel bes baad la hadlaysaa so podcastigu waxaa waaye waa community kooban waaye Ah, sidaasayna adduunyada hadda ugu saameyn badan tahay adduunyada waayo miidiyaha koowaad ee koraya een, article ugu dambeeyaan akhrinayay eh, koritaanka miidiyaha iyo social mediaha iyo podcastiga iyo iyo maxaa la dhihi jiray muuqaal daawashada ay ku qiimeynayeen podcastigu waxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee korayay een, maraykanka marka marka waxaan dhahay new space noocaasa bal bilow adigu iska daba wareeg dheer kadib ah, dib baan isu dhigayay dib dhigasho badan baa igu jirtay nio maya u kaadi weli lama gaadhin waxyaabahaas oo dhan adigu around may baan maxaa la dhihi jiray markay ahayd ah, may sanadkii lasoo dhaafay ba waxaan dhahay listen intaan ka badan maskaxdaada adigu kuma fekeri karaysid sheekooyinkan oo dhan aad haysana een, ah, ma hayn karaysid so waxaa la gaadhay xilligii aad sheergarayn lahayd ama ha xumaato ama ha wanaagsanaato lets go ha socotaan dhe baasho may sanadkii lasoo dhaafay waxaan abuuray een, ah, tiktok channel oo maaragtay aan uga hadlayo u iftiiminayo ragga fahanka naagaha naaguhu siday u fakaraan maxaa la dhihi jiray iyaga noloshooda meeshay taagan yihiin ragga sheekooyinka aysan ka hadlin waxyaabahaas oo dhan Een, channelkaasina maxaa la dhihi jiray wuxuu u koray si aada waayo maysan ahayn wax maaragtay laga hadlo waxaan xasuustaa videogaygii koowaad aan uga hadlayey maxaa la dhihi jiray naagaha intay ragga lacagta weydiistaan marka loo diido een, ah, dhahaa maxaad maxaad ka hadlaysaa iyo bakhayl baa tahay iyo een, waxaad tahay nin maxaa la dhihi jiray ee, dhabcaala iyo waxaas micnaha ragga lacagtooda ay rabaan inay qaataan haddana markay u diidaan raggu way ku caynayaan ragga u diidaana way yaryihiin videogaas oo kale waan xasuustaa aad buu suuqa u galay maxaa la dhihi jiray reaction badan iyo maxaa la dhahaa een, falcelin badan oo kala duwan buuna la kulmay laakiin waxaan arkay markaa kadib inay jirto baahi loo baahan yahay inaad buuxiso oo ah nin ahaan inay tahay waxyaabahan ma ka hadalno mawduucyadan aynu ka hadalno kama hadalno Een, ah, aad bayna maaragtay u ahayd maaragtay mid raggu aad u soo dhoweeyeen rag badan ay dhaheen war xalliya waxaa waaye barnaamijyadan waa loo baahnaa saaxiibow sii wad inta rag badan oo daanyeeraa iyo lahaystayaalana waxay dhaheen horumarkeenaad ka xun tahay iyo maaragtay lahaystanimadeena waana runtooda waa ka xumaa marka sanadkii lasoo dhaafay aniga ahaantayda labadii kun iyo labaatankii waxaan la fadhiyeyba aan bilaabay oo ahayd een, tiktok channelkaas ama inaan la sheergareeyo cilmigeyga iyo aqoontayda iyo fikradahayga ku aadan maxaa la dhihi jiray een, naagaha psychologigooda dhaqaalaha you know, iyo guud ahaan nolosha ragga kadib around meelahaas markii juun meelahaas markay ahaydna waxaan bilaabay podcastiga podcastiga hadda way socotaa seasonkii saddexaad baan u soconnaa waxaa waaye saddex saddex iyo toban episode saddex iyo toban saddex iyo toban labaatan iyo lix episode kadib xalqadan baad dhegaysanaysaa saddex iyo tobnaad aniga ahaantayda wixii ugu weynaa ee aan bartay sanadkii lasoo dhaafay waxaa waaye haddii aad idea hayso haddii aad fikrad hayso ha la fadhinin ha la fadhinin bilow bilow ma ogid waxaa dhici doonaa ma ogid sida loo fahmi doono bilow adigu bilow markaad bilowdana la soco inay kaa hor imaan doonaan caqabado badan ino waxaa waaye magacaan lay bixin ma jirto onlineka markay imaato tictokga waxaa waaye naagahaad necab tahay iyo xalliya naag baa kugu daadisay waxaan maxaad uga hadlaysaa aamus laakiin maadaama aan fahansanahay psychology naagaha iyo wixii oo dhan aniguna nafsadayda aan aqaano emotional ma noqonayo ama shaqadii ma joojinayo waana waxyaabaha ugu waaweyn aad u baahan tahay ninhanaad samaysid fikirka aad hayso la soco ama waxyaabaha aad hayso xataa haddii lagu dhaho jooji xataa haddii lagu dhaho waxaan faraha ka qaad ha ka qaadin waayo markii hore waa inaad leedahay sababaad u bilowday markii hore waa inay jirto awood weyn oo maaragtay kugu riixday fikirka inaad bilowdo soo casharadii ugu waaweynaaye sanadkii lasoo dhaafay anay aan bartay waxaa waaye waxa haddii adiga ahaan aad rabto haddii fikradda adiga ahaan ay kugu jirto haddii adiga ahaan aad u aragto inay waxaani macno samaynayaan qasab ma aha dadka kale inay macno u sameeyaan waa kugu celinaya fikrad haddii aad leedahay haddii aad leedahay maxaa la dhihi jiray waxyaaba aad rabto inaad bilowdo haddii aad rabto waxyaaba badan inaad noloshaada ka beddesho waxaa waaye qasab ma aha inay dadka kale macno u sameeyaan waa inay adiga macno kuu sameeyaan Ah, sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa qof baa wuxuu iskaga kaa soo qorayaa oo waxaan lagama hadlo kan lagama hadlo yaa go'aamiyey inaan waxaan laga hadlin maxaad u go'aaminaysaa adigu waxa aan laga hadlin you know, laakiin markaad fahansan tahay inay qofkan fariintii taabatay xataa uma baahnaa inaad maaragtay een, aad u jawaabtid ama aad la hadashid qodobka kale ee aan bartayna waxaa waaye adi isdhegayso adi ismaqal adi bal fiiri maxaad maqlaysaa waan jecelnahay inaan waalidkeen maqalno waan jecelnahay inaan maqlno een, dadka inagu hareeraysan iyo maxaa la dhihi jiray talooyinka iyo waxaasoo dhan laakiin adi isdhegayso adi maxaad rabtaa adi maxaa hoos ahaan kuugu jira oo aad dareemaysa aad leedahay waxan baan rabaa waxan baan ani u malaynaya inaan ku fiicanahay haddii maxaa la dhihi jiray waxaad ku fiican tahay ay tahay kombiyuutarada iyo teknolojiga laakiin hooyada ama aabbaha kuu sheegayo ama labadooduba ama dadka kugu hareersan ay ku sheegayaan niw caafimaad maad bilowdid niw kan maad bilowdid jooji jooji adiga maxaad rabtaa adiga maxaad noloshan ka rabtaa adiga maskaxdaada goormaad isticmaalaysaa isticmaal maskaxdaada keli noqo feker meel fadhiiso aniga maxaan rabaa aniga waxaan maxaan rabaa inay soo baxaan halkee u wadaa waxyaabahaasoo dhan isweydii waxay kaa caawinaysaa nin ahaan in noloshaadu isbeddesho adigu maxaad rabtaa ma waxaad iskaga guursanaysaa maadaama la iska guursanayo ma waxaad naaga burinaysaa ood u shukaansanaysaa maadaama naag la burinooyo adiga maxaad rabtaa su-aasha isweydii noloshaada halkee taagan tahay aniga halkee u socdaa maxaan ka rabaa noloshan ilaahay wuxuu dhahay adduunyada jinka iyo insigaba waxaan u keenay inay ilaahay caabudaan laakiin ka sokow taas haddana wuxuu dhahay ilaahay maxaa la dhahaa ha ilaawin nasiibkaad ku leedahay adduunyada ka qaado maxaa la dhihi jiray calafkaaga calafku maaha wax iska soo dhacaya hawada ka soo dhacaya waa inaad u shaqaysato wixii ilaahay kuu qoray waa inaad xariiftanto waa inaad xirfadaa barato waa inaad shaqadaa bilowdo waa inaad isku daydo waxyaabo weliba dhalinyaradeenna badankooda waa yaryar yihiin generationka waa yaryahay granted waxaad u qaadanaysaan maxaa la dhihi jiray ama aad u qaadanaysaan weligiin inaad yaraanaysaan weligaa ma yaraanaysid weligaa meesha aad taagan tahay ma taagnaanaysid noloshaadu waxay isku bedeli kartaa hal daqiiqo oo uu kugu soo boodo maxaa la dhihi jiray wadna istaag noloshaadu waxay isku bedeli kartaa hal gaadhi oo accident aad la gasho noloshaadu waxay isku bedeli kartaa een, xanuun maaragtay aan laga kici karin oo kugu dhaca ha u qaadanin yaraanta wax iska taagnaanaya weligeed ee waxaad u qaadataa wax safarkaaga berri dhisaya u qaado hadda isdhis hadda maxaa la dhihi jiray qabso waxa aad nolosha ka rabto waayo berri toole ma naqaano berri toole ma naqaano Een, ah, waxyaabihii ugu badnaa nabiga calayi sala slam uu sheegay waxaa ka mid a een, ah, in aad u noolaatid sidii inaadan gaadhaynin salaada soo socota salaada soo socota inaadan gaadhaynin camal inaad u noolaatid qaba waxaas hadda ha fadhinin uma baahnid inaad fadhidid oo aad dhahdid "Ah, ah, xalliya berri baan qabanaya waxaan no brada fadhiga hadda ka kac hadda istaag okay waxani maaha dhiirigelin markastaana waxaan dhahaa dhiirigeliye ma ihi laakiin noloshu sida saxda ay u jirtaan kuu sheegaya haddaadan hadda kicin yaa qabanaya haddaadan hadda kicin yaa beddelaya waxaas haddaadan hadda naagtan daalan ee madaxa kaa gashay aadan sooy ku dhihin yaa beddelaya yaa yaa kaloo maxaa la dhihi jiray saamayn ku yeelanaya cidna kuma maqna ceelna kuma qodna bilow hadda arrintaas bilow inaad beddeshid maxaa la dhihi jiray qaabka aad u fakaraysid bilow inaad beddeshid qaabka aad nolosha u aragtid bilow inaadan u qaadanin wakhtiga wax weligiis jiraya wakhtiga aynu noolnahay wakhti yar waaye intiina haddaad iskaga bixiso inaad maxaa la dhihi jiray samayso maantaoo dhan wax aan macno samaynaynin waxay dadku samaynayaan noqo adigu qof ka duwan dadka mar kasta dadka haddaad la socoto dadka lee soo baxaysaa wax natiijo adiga gooniya kuu soo baxaya ma jirto waan hubaa haddii soomaalida igu hareeraysan aan weydiin lahaa bodcast noocaana ma bilaaba waxaa la dhihi lahaa waa waalan tahay okay dad badan baanay dhahay waad waalan tahay markay maxaa la dhihi jiray arkeen fideoyadeyda ama markay daawadeen tiktokgayga ama youtubeka ama waxaas laakiin waa okay waayo caadi ma ihi mar kasta waan dhahaa caadi anigu ma ihi anigu waan ka duwanahay dadka kale anigu waxaan leeyahay maxaa la dhihi jiray wax ii khaasa anigu iyagoo kale ma ihi waayo iyagu waa isku mid adnaha noqonin iyagoo kale isbedel isbedel sanadkan cusub u qaado maxaa la dhihi jiray jaanis aad jiimka ku aadid jaanis aad subax kasta ku kacdid oo aad jiimka aadid hal saac maalinkii waxba kaama dhibayso hal saacoo maalinkii aad wax akhriso iyadana sidoo kale waxba kaama dhibayso hal saac maxaa la dhihi jiray maalinkii iyadana aad bannaanka wakhti ku soo qaadato keligaa waxba kaama dhibayso laakiin waxaan ku hareeraysanahay bulsho labaatan iyo afar saac dad baad ku dhex jirtaa adigu goormaad baranaysaa qofka aad tahay baro qofka aad tahay xoogaa naftaada qadari naftaada jeclow ku bixi qarashkaaga nafsadaada hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday ahaan lahayd maxaa la dhihi jiray wax aad gadanayso waxyaabo badan nafsadaada dib u maalgeli rag badan iyagoo toodii aan meel saarin bay naaga lacag siinayaan naaga wax u samaynayaan waxaan oo dhan mar kasta noloshaada adaa kowkaa cid kale oo maxaa la dhihi jiray kaa horraysa ma jirto haddii aad dad kale iska horraysisana weligaa noloshaada meel ma gaadhayso waayo adaa is ilaawaya nin ahaan qofka aad tahayna ma baranaysid aniga noloshayda xalliye ahaan anaa kowka ah cid kale oo kowka ah ma jirto qof kasta oo kale ama wax kasta oo kale gadaal buu imaanayaa waayo maalinka aad xanuunsato adaa xanuustay dadkuma xanuunsanayaan tooday raacanayaan maalinka lacag la-aanta kugu dhacdo aday lacag la-aanta kugu dhacday dadka lacag la-aan kuma dhacaysa tooday raacanayaan maalinka adduunyadan aad ka tagto adaa ka tegay adduunyada dartaa looma istaajinayo soo maxaad ugu baahan tahay hadda in maxaa la dhihi jiray aad noloshaada wakhti ku lumiso maxaad ugu baahan tahay hadda inaad dadka qanciso intii aad nafsadaada qancin lahayd maxaad ugu baahan tahay hadda inaad qof kasta iska hormariso oo ay naftaadu noqoto waxa ugu dambeeya aad ka fakerto naftaadu ha noqoto waxa koobaad ee aad ka fakerto ha noqoto waxa koobaad aad lacagta geliso ha noqoto waxa koobaad ee wax kastoo quruxsan iyo wax kastoo wanaagsan aad la rabto waayo mar kasta dadkuma xasuusanayaan waxaad iyaga u samaysay andaydhonkeer shaqadooda ma aha danahooday raacanayaan dadku dhaqsay wax ilaawaan baraada noloshaada waxaad u baahan tahay inaad kow ka dhigtid ha noqoto waxa keliya ee sanadkan meelaad ku qorato noloshaada waa inaad kow ka dhigtid sidaad kowga dhigaysaa naftaada jeclow shakhsiyadaada ahaantaada sida aad tahay ku jeclow sida aad tahay nafsadaada ku aqbal wax kasta oo uu isbedel u baahanna bedel haddaad cayilan tahay no problem laakiin jiimka aad isbedel baad samaynaysaa haddii maxaa la dhihi jiray aadan waxba aqoonin bilow inaad buugaag akhrisid bilow inaad wax baratid bilow in maxaa la dhihi jiray aad isbedel yaryar ku samaysid xirfadaha aad u baahan tahay inaad samaysid haddii aadan shaqo haynin shaqo bilow shaqo raadi waxay doonta ha noqoto okay laakiin waxaad arkaysaa qof ku dhahaya xalii aniga shaqadaas ma qaban kara moogtahay waxaa waa baraada nolosha wasaan dadkasay dhahayaan ah baraada fiiri dadka kuma dadka kuma quudinayaan cid maxaa la dhihi jiray noloshaada maalinka aad aad weynaato oo oday aad noqoto ku biilaysa ma jirto haddaan kuu sheegayaa iska ilow dadka taada maxaa la dhihi jiray xoogga saar taada maxaa la dhahaa ka faker ha ka fakerin dadka jooji cid kaa fakeraysa ma jirto cid kaa fakeraysa oo maslaxadaada iyo wanaaggaaga fiirinaysa ma jirto waa kuu sheegaya qof kasta oo maanta weynaaday ama qof kasta oo maanta jira da'da lixdanka toddobaatanka siddeetanka haddii la weydiiyo khaladaadkii ugu waaweynaa ee aad samaysay maxaa wuxuu ku leeyahay nafsadaydaan ka hormariya dadka kale meeqa qof baa taqaanaa meeqa nin baa taqaanaa oo maxaa la dhihi jiray maanta lixdan toddobaatan lixdan iyo shan jira laakiin noloshay ku nool yihiin ayda qaar ay ka nolol fiican yihiin ayda dadku dhaqdaan qaar baa noloshoodu ay ka fiican tahay ninka lixdan iyo shan sano jirka ah waayo go'aanadii khaldanaaya uu soo sameeyey markuu yaraa ka fiirso go'aanadaada fiiri waxa adiga ku anfacaya iyo waxa aan ku anfacaynin midda kale waxaa waaye ee aan aadka u xoogga u saarayey sanadkan raggana aan rabo inay kuu noqoto casharada aad horey u qaadanayso naaguhu muhiimadda koowaad ee noloshaada ma aha naagtu muhiimadda koowaad ee noloshaada ma aha meel ku qoro muhiimadda koowaad ee noloshaada waa inaad shaqaysato waa inaad lacag samayso waa inaad adigu isdhisto maskixiyan caqli ahaan jidh ahaan dhaqaale ahaan intaba naagtu waxaasay la imaanaysaa naagtu maaha meel loo shaqo tegayo meel enerji lagu luminayo meel la raadinayo meel laga daba cararayo dhowr jeerna waxaan dhahay ka waran haddii fikradda ah raggu siday naagaha u burinayaan dhallinyaradeennu ay maanta oo dhan naag wakhti ugu luminayaan tan sawirkeeda layg saar tan commenti ka bixi tan whatsappka kala hadal tan telegaraamka ka wac haddii enerjigaas ay ku bixin lahaayeen ka waran lacag samays shaqays maxaa la dhihi jiray wakhtiga isagu inuu isgeliyo waxay noqon lahayd nin soomaaliyo maaragtay shiida lama arki lahayn laakiin waxaad arkaysaa nin afar saacadood shan saacadood lix saacadood toddoba saacadood wakhti ku bixinaya naago laakiin aan shaqaynin laakiin caydh qaadanaya waxba aan haynin ha aqbalin nolosha caadiga nolosha caadiga ah khasaaro badan bay leedahay xilliga dheer okay ha noqonin maxaa la dhihi jiray toddobaatan jirka ku noolaada ciilka iyo maxaa la dhahaa iyo iyo shallaytida ha noqonin toddobaatan jirka berri ku noolaada ciil iyo shallayti iyo alla maxaan u samayn waaye okay naaguhu waxay la imaadaan markaad nin adag noqoto bedesho sidaad u fakarayso bedesho shaqadaada bedesho lacagtaada bedesho nolosha meeshaad ka taagan tahay bedesho jirhkaaga sida uu u egyahay naaguhu waxaasay la imaanayaan naaguhu lama imaanayaan wax la dhaho maxaa la dhihi jiray iisheeg iyada waa inaan xoogga saaro oo maaragtay waa in iyadu waa gooni ma aha naaguhu waxay la imaadaan nolosha fiican ee aad adigu iskeliso bay la imaanaysaa ha la gaadho xilligaas laakiin hadda ka dheerow naag inaad wakhti gelisid sababtan ku dhahaya waxaa waaye waa distruction ama maxaa la dhihi jiray ii sheeg tashwiish baa kugu furmaya naaguna aad ka fekeraysid okay sidoo kale baro sida guskaaga loo maamulo baraada rag badan guskooda khasaare geliya rag badan baa guskooda xabsiya ugu jira rag badan baa guskooda maxaa la dhihi jiray dartiis ciyaallo loo dhahay wuu kufsado xabsiya dhex jiifa qaar baa lacaga laga qaado la blackmail gareey waxyaabo badan baa dhacay baraada adduunyadu way isbedeshay labada kun iyo labaiyo labaatankaa la maraya guskaaga maamul guskaaga yuu ku hogaaminin maskaxdaada ku faker ha isticmaalin inaad guskaaga u isticmaashid maxaa la dhihi jiray faker system fakera oo naagtaad aragtid baa dahdid wallahi qoftaas hadaa u kala kiciyo ka daadsado waxaa waaye nolol fiican waaye maya baraada naagaha qaar waxay diyaar u yihiin marka aad madaxa la gasho ee aad u kala kiciso inaad adiguna holac gasho baraada iyo nolol xun okay kaftanka jooji noloshan ciyaar maaha noloshani maaha khamaar baraada waa inaad samayso waxa saxda waxa saxda maxaa waaye nafsadaada nafsadaada waa inaad maalgeliso waad khasaari kartaa lacag la-aan baad noqon kartaa shiid baad noqon kartaa waxaasoo dhan laakiin caqligii iyo maskaxdii iyo saaad u fakaraysay iyo saa adduunyada u aragtay cidna kaama qaadi karayso dib baadna u abuuri karaysaa laakiin haddaad gasac maran tahay oo lacag farta lagaa saaro dee beri dambe shiid baad noqonaysaa waadna dhimanaysaa daas the reality-ga jirta daats way baan ku leeyahay adigu ismaalgeli adigu maskaxdaada maxaa la dhihi jiray dhis adigu dhaqaalahaaga dhis adigu jidhkaaga dhis naaguhu nolosheenna way soo galaan wayna baxaan u arag naaguhu inay yihiin wax la imaada adiga noloshaada meesha aad taagan tahay adiga noloshaada darajada aad ka gaadhay naaguhu ma rabto naagna maxaa la dhihi jiray nin shiida nin danla'aana nin meel iska fadhiya nin iyada ku mashquulsan labaatan iyo afar saac nin iyada labaatan iyo afar saac waxaya jooji adigu xoogga isi saar way la imaanayaan naaguhu okay naaguhu markaas ayagaa kusoo raadsanaya baraad uma baahnid inaad waqti ku lumisid okay waa sida maaragtay markaad meel ka gadatid jibs ama baradhadan la shiilay markaad meel ka gadatid macdonaldka ama kfcda ama meelahan waaweyne lagu gado maxaa la dhahaa fast foodka jibsi markaad gadatid maxaa la sameeyaa waxaa lagugu darayaa yaanyadii oo gooniya yaanyadii waad ku darsanaysaa waa sidaasoo kale jibsigaas hadda adigu dhis jibsigaasi hadda waa adiga baradhadaas hadda shiilanee aad gadatid waa adiga okay naagtu markaa dhow noloshaada waxay ku noqonaysaa sida maxaa la dhihi jiray jibsigaas aad ugu darayso yaanyadaas xidan ama maxaa la dhihi jiray tomero soska ha ku mashquulin marka inaad gadatid yaanyadii lagu darayay jibsiga adoon jibsiga haynin jibsigu marka maxaan tusaalaha u isticmaalayaa jibsigu waa noloshaadii waa adigii waa dhismahaagii waa fakarkaagii waa qaabkaad u shaqaynaysay waa qaabkaad nolosha u fiirinaysay waa qaabkaad waxyaabaha u qabanaysay inaan isla fahnaa oo rajeynaya soo haddaad ku mashquusho inaad buriso oo aad raadiso aad caydhiso maxaa la dhihi jiray yaanyada lagu daro een, jibsiga kadib aad haddana dhahdo jibsigii baan raadina anoo yaanyada haysta dee yaanyadu baraada way qurmaysaa yaanyadu way hallaabaysaa waayo jibsigii wixii lagu darayay ma haysid laakiin mar kastoo aad jibsiga gadato yaanyadu way la imaanaysaa waana sidaas mar kastoo adigu aad isdhisto adigu wakhti isgeliso adigu beddesho qaabka aad u fakaraysid adigu beddesho sida aad nolosha u aragtid beddeshid nin ahaan sida wax ay yihiin ama sida bulshadu kuugu sheekaysay inaysan ahayn labadii kun iyo labaiyo labaatankiina la marayo intaas markaad fahantid oo adigu aad dhisantid way la imaanayaan noloshaaday la imaanayaan lifestylekaygay la imaanayaan waa tuma naagtaan rabin inay la noolaato nin maxaa la dhihi jiray milyoneera waa tuma naagtaan rabin inay la noolaato nin adag oo maaragtay nin raga oo hogaaminaya oo dhahaya iga aamus oo maaragtay dhahaya jooji waxan waa tuma naagtaas naag kasta way rabtaa runta jirtaa taasa baraada waxa meesha yaallana waxay tahay iyagu way fahansan yihiin laakiin cidna kuma sheegayso cidna kuma dhahayso ah waxaan ka joog qof kastoo ku daawanaya laakiin baabaaga xaliya wuxuu ku leeyahay aniga waxaan diyaar u ahay nin kasta oo dhallinyaro oo laba xaniyooda intii aniga awooddayda iyo laba xaniyodlayaasha badbaadaya intaba inaan badbaadiyo inaan kuu sheego sidai waxu jiraan nayjarka naagaha iyo dabiicigooda sida ay naaguhu u abuuran yihiin psychologically waxaa waaye waa yaanyada oo kale yaanyadaas meesha jibsigu maxaa la dhihi jiray yaallo bay aadaysaa oo lagu isticmaalaya yaanyadaasi uma jiifayso nin aan jibsi haysan ama baradho ama wuxuu ku daro aan haynin maya okay mar kasta fahan mar kasta fahan mainkii ma aha iyagu ma aha maxaa la dhihi jiray iisheeg ee, muhiimaddii koowaad ee nolosha iyagu waa egastara naaguhu waa egastara anugu naagaha saasaan u fiiriya waana siday tahay haddaad fiiriso maxaa la dhihi jiray buwaag badan naagaha waxa ay yihiin waxaa waaye waa egastara waaye waa waa waa maxaa la dhihi jiray soos waxaa waaye aad ku darsanaysid een, eh, ye- maxaa la dhahaa baradhadaas ama aad ku darsanaysid chickenkaas iyo waxyaabahaas oo kale okay soo fikradda koowaad waxaa waaye adiga fikirka koowaad waa adiga adigu inaad dhistid adigu inaad shaqaysid adigu inaad xariiftantid adigu inaad noloshaada xoog saartid taas waa shaqada koowaad shaqada koowaad ma aha maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, ku mashquulka yaanyadan adoon jibsigii ahayn okay sanadka waxaan kuu rajeynaya in waxyaaba badan iska bedesho sidoo kale jiimka arrinta jiimka braada jiimka ha u aadin cidna jiim cidna ha u aadin nafsadaada u aad u aad jiimka inaad noloshaada ku bedeshid u aad jiimka inay noqoto meel adigu caafimaadkaaga aad ku ilaalisid nin ahaan okay u aad jiimka meel ah inaad adigu jir ahaan isku dhistid maadaama caafimaadkaagu ku xidhan yahay jiimku yuusan noqonin een, eh, intaad is soo dhistid inaad naag buuran raadisid nin baan arkayay intuu is soo dhiso jiim soo qaadqaaday buu haddana naag buuran guursaday war ma xanuunsan tahay niyo adigu jinni maa qabta jooji baraada waxaan waxaan jooji you know marka waayo waxaas waxay keenaysaa qof kale u samaynaya wixii mogta isagu isuma samaynayo Een, sidaa daraaddeed aniga bodcastigan markaan samaynayo uma samaynayo qof kale anaa isu samaynaya waxaan anaa u baahan markaas kadib unbay adiga ku soo gaadhaysaa moogta laakiin hadday noqoto wax tii koowaadba ay tahay een, eh, maxaa la dhahaa inay inay iska tahay wax maarata dad kale u samaynayo anoo naagaha ammaanaya xataa waad arki lahayd moogta naagaha burbuuran iyo garoobyada iyo waxaasoo dhan idinku soo dhisaya yow so wax kasta naftaada u samey cid kale ha u samayn haddaad waxa naftaada rabin aad u samaysid ha samaynin uma qalanto in la sameeyo waayo uma qalanto dee natiijadu uma qalanto in la sameeyo sidaa daraaddeed baan kuu leeyahay jiimka u aad nafsadaada jiimka adigu nafsadaada caafimaad u raadi adigu nafsadaada dhis adigu bedel noloshaada oo u bedel weliba noloshaada sida aad adigu rabto mar kastana xasuuso xoogga iyo shaqada koowaad ee noloshana aad u baahantahay inaad ka qabato waa shaqada aad u baahantahay nafsadaada inaad ka qabato markaa kadib bay naagtii iyo maxaa la dhihi jiray naagihii iyo waxaasoo dhan weliba naago badan baa imaanaya hal keliya xataa maaha mug ragga badanaa waxaan ku dhaha mataqaanaa oo hal naag maxaad xoogga ka saaraysaa oo aad xaniyahaaga iyo xooggaagii oo dhan iyada u gelinaysaa adoo arkaya maxaa la dhihi jiray afar bilyan oo naagood adduunyada ku nool hadda isdhis wakhti isgeli shaqeey xariiftan lacag sameey adigu nafsadaada maal gasho adigu isbaro qofkaa tahay adigu keligaa noolow kadib naag allaale naagtaad u baahantahay iyadaa iskeenaysa xataa uma baahna inaad wakhti gelisid uma baahna xataa inaad maxaa la dhihi jiray aad keentid oo aad soo ah uma baahna baraada iyadaa iskeenaysa arrinta ugu dambaysa ee aan idinkaga tegaya waxaa waa oo adiga wax isbar wax isbar okay Een, ah, ha u qaadanin maxaa la dhihi jiray forever inaad inaad wixii yaraayaad soo baratay ama iskuulka kala soo baxday ama jaamacadda ay noloshan kugu anfacayaan maalin kasta wax baro maalin kasta wax akhri wax cusub kororso oo nolosha kaa anfacaya okay laakiin haddaad la soo istaagto afaarihii soomaalida aqoon-yahan baan ahay waxaan ka soo baxay jaamacad hiblaayo laakiin waxa ma akhrisid baraad waxaan ku soo gabagabeynayaa xalqaddan awow nafsadaada baro wakhti isgeli safarka nolosha waa kugu keligaa cidna kuuma maqna ceelna kuuma qodna xoogga ha saari naagaha naaguhu iyagaa xoogga ku saaraya marka adigu aad xoogga isi saartid oo adigu aad go'aansatid inaad isbeddeshid jaaniskaaga ka faa'iidayso wakhtigaaga ka faa'iidayso intaad yar tahay ku bixi maxaa la dhihi jiray een, wax adiga kuu muhiima ha ku bixinin naag buris beritola naagti markay aragto inaad shii tahayna isay kugu dhahdo wax kastoo aad samaynayso naftaada u samee intaasaan kusoo gabagabeynayaa xalqadan xalqadan waa xalqadii ugu dambeysay seasonka labaad ogeysiiska seasonka saddexaad waan idinla soo wadaagayaa iyo maaragtay sida uu noqon doono haddii ilaahay ka dhigo igala soco tiktokgayga xaliye andesco cali ama youtube-kayga fikradaha xaliye podcast sidoo kale podcastigan meel kastaad ka dhegaysanayso haddii aad ka heshid la sheer garay asxaabtaada si ay iyaguna u dhegaystaan waad mahadsantiin awow dhammaantiin intaaynu ku kulmayno xalqad tan lamida waa xaliyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo